أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qodobada warka duurnimo ugu door korona waa inuu idinkugu heno idaacadda islaamiga landalus waxaa ka mida dhegaystayaal xog dheeraadaha ayaa laga helayaa ruux soomaali ah oo lagu dilay dalka kanada xilli ay sii kordheen dilalka soomaalida loogu geysanayo dalalka reer galbeedka kataabila khabaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay sida looga ciiday wilaayaadka islaamiga baay iyo jubbada dhexe bulshada ku dhaqan magaalada ceelbuur ee wilaayada islaamiga galgaduud ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimkii hadiyadda ciidulfitriga ee ay dhowaan baahisay kataayib al khabaariya
waxaa lagu qabtay hoolka jaamacadda alqima ee magaalada jilib waxaa ka soo qaybgalay baxda waxbarashada oo iskugu jira macallimiinta jaamacadda alqima macallimiinta iskuullada iyo madaarista jilib aqoon-yahano culimo mas-uuliyiin ka tirsan mujaahidiinta oo ay ka mid ahayeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe muddadii uu socday kulankan ayaa laisku dhaafsaday talooyin iyo kelimaad ku saabsan horumarka luuqadda carabiga sheekh cumar xayaakallaah waxa uu ka mid ahaa kasoo qaybgalayaasha kulanka waxauna boogaadiyey horumarka lagu horumarinayo luuqadda carabiga maadaamay haddaba luqadii qur'aanka ay tahay luqadii fiqiga islaamiga ahayd ay tahay maktabu tarbiyati watacliim allaha ilaaliyo subxaana watacaala wuxuu indhihiisa hortooda dhigay inuu luqadan tadwiiriyo saas daraaddeed buu u gaaryeelay dad mukhasisiin ah oo kawaadir ah oo kifa ah iyo u gaaryeelna hadda annaga haddaan culimmadii wilaayaadka aan nahay kulanka noocan oo kaleeto oo kor loogu qaadayo luqada carabiga iyo luqadii qur'aanka aad iyo aad baanu u soo dhoweynaa barnaamijkan kadeeto umsiyaat ulcarabi lagu macnay macnaha barnaamij galabeed wey
sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga jubbada dhexe oo kulankan ka soo qayb galay ayaa dhankiisa soo dhoweeyey kuna taliyey in la dardargeliyo sarwqaadida luuqadda qur-aanka waxaan si gaara insha allahu tacaala mahad ugu celinayaa maktabu tarbiya wa tacliin oo kulankaas sababteedii lahaa ee qabanqaabadeedii iyo mataqaanaa agaasinkeeda lahaa waana kulankii labaad dadaal iyay u galeen jazaahum allahu khayran siday ummaddan luuqadda carabiga uga dhisi lahaayeen macaahidna way u fureen khaasatan macad albayaan oo hadda magaalada jilib ka furan oo luuqadda lagu barto ardada dhigatana ay mataqaana ay tiradoodu taqriiban boqol aad ayaan u barakeynaynaa insha allahu tacaala ka wilaayaha waan soo dhoweynaynaa qaar ka mid a ka soo qaybgalayaasha kulanka ayaa iyagana dareenkooda ku cabiray siday u arkaan horumarka luuqadda carabiga dadka inuu dhiirageliyo barashada luqadda carabiga weliba inay ka dhigaan luqatulxayaat ku hadlaan isticmaal maanta waa arkaysa inaan waddan kala joogna ismoodin macnaha maantana carabiga lagu hadlaayo soomaali maafi marka jazaakum allahu khayran aad ku mahadsantihiin dhammaan xaadiriintiina waa mahadnaqayna insha allahu tacaala waxaan anigu arkaa luqadda carabiga horta waxay kamid tahay luqooyinka luqadu waxaa weeye horta waa wax ilaahay subxaana watacaala dadku hibo u siiyo barnaamijkan isaga ahi in ka badan toban ruux ayaa ku dhimatay shil gaari oo ka dhacaya gudaha dalka etoobiya kulan looga hadlayey horumarinta luuqadda carabiga ayaa lagu qabtay xarunta jaamacadda alqimah ee degmada jilib ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe waxaa sidoo kale warkeenna duhur ku maqli doontaan warbixin ku saabsan laba sanno kadib maxaan ka ognahay halka uu ku dambeeyey duulaanka shareecala diriirka ee xasan gurguurta uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga galgaduud iyo mudug waa maalin axada taariikhdii hijiriguna ay tahay shanta bisha shawaal kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan xog dheeraad ah ayaa laga helayaa ruux soomaali ah oo lagu dilay dalka kanada xilli ay sii kordhayaan dilalka soomaalida ee loogu geysanayo dalalka reer galbeedka faahfaahinta warkan waxaa inoo haya xaaris cabduqaadir wararka laga helayo waddanka kanada ayaa sheegaya in ruux soomaali ah toogasho lagula dilay gudaha waddankaasi falka lagu dilay ruuxan oo lagu magacaabi jiray ibraahim cabdikariim ayaa si gaarayaan barnaamij loogu magacdaray umsiya tacriibiya carabiya ujeeddadu waxay ahayd inay luqada carabiga nooleeyaan bulshadooda iyo mujtamaca inta kalena ay ku dhiirigeliyaan ku hadalka iyo adeegsiga luqada carabiga oo ah luqada qur-aanka waxay ka faa'iidayaan maalan dadka meesha soo shaariga oo kale dad aqoon-yahan oo kala duwan waaye meelo kala duwan oo ay wada aadi doonaan kulligood nin walbana wuxuu ka turjumayaa eh, aqsaam iyo meelo uu joogay dad dad maxaan ku nin walba hoos imaado ama maxaan ku ka socdaa in luqada carabiga saa dareensatay hadda beledkan hadda aan joogno oo kale waxaa ka furan ama ki kala duwan oo luqada carabiga lagu wada barto khaasatan macadka hadda albayaan oo kale qismiga tadwiirka uu gacantu kayo kale aad bay barnaamijka u tashjiicinayaan saa daraaddeed maadaama ah thaqaafadaas kala duwan oo tadriibka ay meelo badan gaadhiso waxaa laga faa'iidaya oo ardayda ka faa'iidayaan in iyaga laftirkooda dadkan mumithiliin ay wada noqdaan oo qolo walba dadkooda ay sii tababaraan warka la isgaadhsiiyo ilaa marka dambe ay dhacdo inay ardadu xataa qabsato iminkii haatan waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku aadan laba sano kadib maxaan ka ognahay halka uu ku dambeeyey duulaankii shareecali dirarka ee xasan gurgurte uu ku soo qaaday wilaayaadka galgaduud iyo mudug cismaan axmed ubow ayaa inoo haya warbixintaas ku dhowaad muddo laba sana ah oo laga joogo markii madaxa kooxda riddada soomaaliya uu iclaamiyey dagaalka ka dhanka ah wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka ayay xamladaasi ku soo biyo shubatay fashil iyo wejigabax iyadoo qubarada isku sheega ciidan ay riddada ay odurasayeen guusha maleeshiyaadkooda waxna ka tumayeen durbaanka dagaalka ayay hadda muujinayaan quus iyo niyadjab ayna u welwalayaan mustaqbalka nidaamkooda taagta daran murtad cabdisalaan guuleed waxa uu horey u soo noqday taliya ku-xigeenka hay-adda sirdoonka kooxda riddada soomaaliya waxa uu sheegayaa in dhammaan duulaanadii ay soo qaadeen maleeshiyaadka murtadiintu ay soo fashilmeen wejigii koowaad ee dagaalka ay soo qaadeen murtadiinta ayuu sheegay in mujaahidiintu ay ku fashiliyeen galcad halkaasna lagu dilay ku dhowaad laba boqol oo ka tirsanaa murtasaqada maraykanku tababaray ee loogu yeero danab iyadoo lala dilay abaanduulihii iyo taliya ku-xigeenkii maleeshiyaadkaasi murtad xasan tuure iskudaygoodii labaad ayuu sheegay in mar kale lagu fashiliyey deegaanka coosweyne halka kii saddexaadna afka ciidda loogu daray deegaanka caad ee dhaca koonfurta wilaayada mudug natiijada dagaalkuna ay noqotay in mujaahidiintu ay duleedyada muqdisho ku xasmiyaan saldhigyada murtadiinta haddaad fiiriso ka dhacay magaalada toronto ee waddanka kanada maahan markii ugu horreysay oo gudaha dalkan laga soo calaamadayo dilka dad soomaali ah oo ku dhaqnaa halkaasi dhimashada ibraahim ayaana waxaa xaqiijiyay booliska kanada kuwaasoo sheegay in markii hore uu dhaawac soo gaaray kadibna oo uu dhintay nin kala dilay ayaa da' ahaan wuxuu jiraa soddon sano sida warbaahinta loo sheegay waddamo ka tirsan dalalka reer galbeedka oo uu ka mid yahay kanada ayaa sidan oo kale marar badan laga soo calaamadiyey dilalka ka dhanka ah dad soomaali ah lamana oga sababta ka dambeysa falkii ugu dambeeyay ee lagu dilay ibraahim cabdikariim iyadoona aan la shaacin cidda ka mas-uulka ah dilkaasi mahadsanid xaarif kataabel khabaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay sida looga ciiday wilaayaadka islaamiga ah baay iyo jubbada dhexe xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa faahfaahinaya warbixintan
wax- sida qaabka wuxuu dhacayaan waxaad ogeed dhowr asbuuc ka hor meel dhowr iyo labaatan kilomitr u jirta magaalada muqdisho oo dhinaca marka busley en, eh, in in maaragtay shabaab ay ciidan xoogla kusoo weerareen dhibaato ka geysteen dad saraakiila ku dileen ayna iska tageen En, waxa weeyaan meel intaasu jirta magaalada muqdisho inay number kusoo weeraraan ay haddana dhibaato ka geystaan haddana ay si badqaba en, eh, yani intoodii badnaa ay isaga laabtaan magaalada balcado intay u jirta xamra aan naqaano inay soo weeraraan oo habeenkii qabsadaan ay isaga baxaan En, eh, waxay ku tusaysaa khataraha jiri kara iyo isku hadlaynta amniga soomaaliya intuu la egyahay En, waxa weeyaan security intelligence failure waayo inay waxaasu dhacaan dowladda soomaaliya markii wax laga weydiiyo en, waxaanu siday u dhaceen inta badan waxay tiraa wax kasta way qayr badan yihiin fasaxa ay u dhacayaan waxyaabahanna waa iska waana la laayaba wixii meesha soo galay ninka aad waxaas u sheegaysana waa ninka xukm
kaamirada kataib al ikhbaariya ayaa soo bandhigtay sida looga ciiday wilaayaadka islaamiga jubbada dhexe iyo baay muslimiinta isku soo baxay waxaa wejiyadooda laga dheehanayay farxadda ku aadan munaasabadda ciidda iyagoona ku labisnaa dhar qurux badan oo ay ugu talagaleen inay ku tukadaan labada ragca ee salaada ciidulfidriga waxaa muuqaalka lagu arkayaa goobaha ganacsiga degmada jilib oo xilligaasi ku jiray diyaargarowgii ugu dambeeyey ee ciidulfidriga halka sidoo kalena degmada bu-aale lagu soo bandhigayo ardayda maraakista waxbarashada degmadaas oo iyagoo ku labisan dhar isku nooca sufuuf dhaadheer ku jiro dhanka degmada buulafullaay ee wilaayada baay waxay kaamirada soo qabanaysaa kumanaan muslimiin ah oo labada ragca ee salaada ciidulfidriga ku tukanaya musallaha yarmuug
حلت أيامنا عيدنا ألفة تمزج أرواحنا عيدنا ديننا يا حبنا يا إلهي أعد فرحة أعيادنا adii ku siinaya tobanaan kun oo baacna xogta kaaga fog dareenka marka adduunka kusoo kordhaya waxa weeyaan war soomaaliya haddii hub la keeno oo hub ka waaweyn wixii shalay soomaaliya waddanka yili haddii nimankii ay dib usoo qabsanayaan dhul badan oo magaalada muqdishoba agteeda maanta dagaal kasoo gelayaan haddii soomaaliya maanta yani ciidankii la tababaray eritrea oo kale waxay soo tababartay ilaa toddoba kun oo askari ciidanka imaaraadka oo kale waxay tababareen waxaan ka wadaa yani halkii sanoo lasoo dhaafay labiyo toban kun ilaa koob iyo toban kun oo qorsho u ahay anigu inta hadda ay buuxiyeen ma aqaano ciidankii hore u jiray waxaasoo dhan maanta markaad fiiriso maanta ciidan soomaaliyeed oo la isku halayn karo oo meelo degan aaday u yaryihin dagaalkaanu saddex saddex wejiyo soo maray number one waxa weeyaan kacdoonkii koowaad bishii janawari ee labada kun iyo saddex iyo labaatankii meeshii lagu dilay ninkii ahay tuur xasan tuure ayuu ayaa lagu ayuu kusoo afjarmay dowladdii dibay isu abaabushay oo dadkii waxay isku dayday inay muddo dheer wacyigeliso jiraa war wixii dib ha loogu laabto meeshii cows weyne ayuu kusoo afjarmay isagana bishii agost ee sanadkii lasoo dhaafay dibaa haddana dowladdu mar kale isu abaabushay oo dadkii loo abaabulo oo la yidhi war wixii waa qaldameen aan saxno haddana wuxuu
عيدنا نابذ كل أحضاننا عيدنا رابط بين أجسادنا يا جسور qaybta dambe ee filimka waxaa ka soo muuqanaya sheekh mukhtaar abu muslim xafidahullah isagoona kelimad u jeedinaya kumanaan muslimiin ah oo labada ragca ee salaada ku tukaday musallaha yarmuug ee degmada buulafullaay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما أنت وأمانين فرحدات آدي آدان وفرح سنة هاي درين كيغا runtii ma garanayo boqolaalka kumanaan miyaan dhihi karaa cadadka ka soo qaybgalay maanta musallaha muslimiinta ku tukanayey cibaadadii maalmahan ramadaanka oo aanu soo soonnay allah naga aqbalo waa maalin farxadeed waxaa la yidhaha qofka mu'minka saddex jeer buu farxaa dagaalkii mudug oo meesha maxay ahayd ay kusoo murtad axmed cabdulaahi kaboole oo isagana ka mid ah la taliyayaasha nidaamka xasan gurguurte ayaa sheegaya in kooxda riddada ay hadda ku jirto xaalad difaac mujaahidiintuna ay la soo baxeen xeelado dagaal sidaa darteedna maleeshiyaadka murtadiintu ay yihiin kuwa kala daadsan oo aysan xitaa isku xirnayn talisyadooda amisom mardhow way baxaysaa haddii marka iyadoo saabtan ciidamada f s r k aan laga shaqeyn isku dhafka ciidamada aan laga shaqaynin oo taliyayaashadoodii aysan deganaynin oo logistigooda uusan meel saarnayn oo dhaqaalahooda uusan meel saarnayn amisom ay baxdo fakuma meeshaas dhaca waxayna al-shabaab ka faa'iidaysanayaan marka in ay ku soo noqdaan deegaanadaa la qabsaday haddii aan sustainable haddaan laga dhiginin oo ammaankooda aan la siinin oo siyaasad aysan meesha ku jooginin way u fududaanaysaa al-shabaab maalima meel soo weeraraan kabacdina ay deegaanka la wareegaan sida hadda deegaanada qaar ay la wareegeen sidoo kale labadani murtad ayaa walaac ka muujinaya mustaqbalka kooxda riddada kadib ka bixitaanka ciidamada kufaarta afrikaanta iyagoo sheegaya inaysan murtadiintu haysanin ciidamadii bedeli lahaa admis dowladaha gaalada ee tabantaabiya nidaamka xasan sheekhna ay aaminsan yihiin in maleeshiyaadka murtadiinta aan lagu halleyn karin amniga dalka walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu